waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
awaadhka la isiiyey waxa waaye the whole victorious not only melbourne aan sida lagu siiyey waxay si surprise ah ma ogeyn aniga so um, email ay soo dhacan oo mar shaqo socdo aan oo lileeyahay you are one of the nominated oo waa xataa qof oo len la doortay for sanadkan laba two thousand nineteenka marka waxaa ii nominate gareeya communitygaan la shaqeeyo amsa um, oo shaqada aan meesha ka qabanayo daraadeed nominationkaas igu siiyey marka um, nominationkuna waxa waaye mid oo hadda sanadkan dadka nominationka loo loo dalbay oo codsiga loo gudbiyo oo organisationada kale ee usoo gudbiyeen wuxuu ahaa dad gaaray laba boqol dadka la siiyeyna waxay ahaayeen dad gaaraya lixdan iyo kow qof daa micnaheedu waxa waaye waa lasii kala reebayey qof walba shaqada uu qabto baa lagu sii kala xulayay marka nominationka iyo awaadka sidaasaan ku helay waa gartay marka abaalmarintaas labada boqoloo qof loo soo magacaabay oo lixdan iyo kowgii ugu dambeeyo la siiya aad ka mid ahayd markii lagu siiyey dareenkaagu maxaa dareemaysa dareenkaagu muxuu ahaa um, runtii dareenkayga aad buu weynaa maadaama uu aysan ahayn only melbourne clear labada boqol waxay ka yimaadeen the whole victoria waana lasii kala xulayey marka abaalmalin noocaasa markii qof la siinayo dee waa dareemi kartaa farxadisa intay gaarsan tahay iyo shaqada aad qabatay laftarkeeda waxaa ku dareemaysaa inaad shaqo fiican communityga u haysay shaqadaadina kusii badinaysaa dacada dhanka kale waxa weeye waxaad dareemaysaa um, feelin ah in intaasoo qof aad ka soo dhex baxday inay tahay shaqa aad u weyn ama bointy mataqaanaa higsi aad u weyn inuu yahay bal haddaan dib ugu noqono marka jaaliyadda howlaha aad u qabatid maxay yihiin maxaa ka shaqaysaa
runtii jaaliyadda shaqada aan u qabanno waxa weeye anigu waxaan qaabilsanahay amse youthkeedaan qaabilsanahay marka hore waxaan ahay amse youthka centerka dhan managerkiisaan ahay arrimaha dhalinyarada marka xigtana waxaan ahay organisation hoos yimaada amsa oo la yirahdo amsa youth connecta waxaan u ahay president marka organisationkaasa wuxuu qabtaa dhalinyaradu si khaas ah buu xoogga u saaraa in uu masaaji kusoo xiro in uu isku xiro gaabka u dhexeeya dhalinyarada iyo waalidiinta ha noqoto xag luuqadii ha noqoto xag dhaqankii ooda marka dhalinyarada laftigooda motivation siinaa waxaan kala talinaa waxyaabaha oo ku saabsan shaqooyinkaoo kale ninka dhalinyarada markuu shaqada dhameeyo waxaan siinaa fursad ah in uu santarka laftarkeeda ka shaqeeyo si uu resamegiisa ugu qorto si uu interviewgiisa hadhowti mataqaanaa uu uga hadli karo su-aalaha la weydiiyey experiencena uu leeyahay waxayna u tahay qaab oo inuu leadership ku noqonayo qofkii oo mataqaanaa shaqo leadership ahaana uu u traingareysmayo waa garta marka dhallinyaradaas aad la xaashaan oo wax u qabataan caawisaan waa da-dee weeye ma dhalinyaro dugsiyada sare ka baxayba kuwa weli iskuul dhigta miya dhalinyaradu waxay iskugu jiraan ilaa fourteen ilaa inta ka sareyso labaatan iyo lix labaatan toddoba gaarayo bay iskugu jiraan marka waxaan u kala saarnaa kuwa oo iskuulka ka baxay ayaga waxaan waxaan ka caawinaa xag mataqaanaa shaqooyin iyo ciyaarta laftiga inay masaaj kusoo xirmaan iyo waxyaabaha dhalinyarada marka ay xiiseynayaan dhalinyarada yaryarna waxaan sameynaa markay holidayga ku jiraan ba waxaan u sameynaa barnaamijyo inay meeshana voluntary ahaan u shaqeeyaan inay meeshana kubado iyo mataqaanaa marka activityga ka jira inay ka qayb qaataan oo jaanis ayaga laftirkooda la siiyo dhanka kale waxaan qaabilsanahay maadaama community ahaan dhalinyaradii ay qof kastoo dhalinyara marka la hadasheed uu ku leeyahay waxaan community usoo geli waayey because of the, the the elderska ama dadka dadka waalidiinta ah manoo ma arkaan mataqaanaa waa ka baqayaa ama like wax si baa la ii fiirinayaa iyo wax uu ka dhaadhacsay waxaan ka dhaa marka waxaan isku daynaa inaan anaga ayaka matalno oo waxyaabaha ayaka markaas soo jiidanaya ama meesha kusoo xirayo in aan u sameyno waa gartay nin dhalinyara aha tahay dhalinyaradana abaarba hadda la shaqaynaysay maxaad is leedahay dhalinyarada soomaalida oo xaafadahaas degan caqabadaha ugu waaweyn oo haysta waayihiin
runtii caqabadaha ugu waaweyn anugu aan dhihi kara hadda dhalinyarada ugu haystaan waxa weeye fahan la-aan dhex taallo waalidiintii iyo dhalinyaradii maadaama hadda meesha aan joogno ay ka duwan tahay soomaaliya ama back in wadankii marka dhalinyarada waxay u baahan yihiin in ay helaan waxyaabo soo jiidanaya ama in lala hadlo ama la- si dhow loola loola sheekaysto oo loo fahmo markaas maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha ay tabanayaan Een, haddii aan hal bointi oo kale soo qaato waxa weeye dhalinyaradu waxay haystaan waxyaabo badan oo meelo khaldan aad siin kara sida inay mataqaanaa een, jeel uu ku dambeeyo qofkii ama marka dhalinyarkii qofkii dhalinyar markuu free yahay wuxuu qabta usan haynin qof kalaa wadada u taagan oo u yeeranayo soo marka een, waxaan dhihi lahaa waalidiinta inay fahmaan dhalinyarada inay mataqaanaa la mashquuliyo activitya loo sameeyo een, dhalinyarada laftirkooda shaqeynayso oo organisationka hadda amsiyud connect oo kan haddii in la caawiyo oo lala shaqeeyo si dhow Een, marka aan waxaan dhihi karaa taas baa qaybta ugu weyn ay tahay in dhalinyaradii si dhow loola shaqeeyaan lagu qaylinin een, oo aanan sida ay markaa u labisayin ama sida ay aanan lagu ceyrin because wax ka weyn baa imaan kara waa gartay eh, dad baa marmarka qaarkood waxay ka hadlaan eh, maandooriyahoo kale ku badan eh, bulshada oo hadda dhalinyarada aada u saameeyay waxaad aragtidoo jira ma yihiin mise waxoogaa laga badbadiyaa islaada Een, runtii qaar waa la iskaga dardaraa qaarna waxa weeye way jiraan laakiin een, again waxaan dhihi karaa maxaa la yidhaahdaa dhalinyaradii kuwa badan waxaa iska jira iska jecel een, qaabka ay staalka u nool yihiin dadkaas maandooriyaha isticmaalo beeramaan inay is- qofku iska dhiga laakiin waxaa laga yaabaa qofka inuusan maandooriya qaadin waxna sameynin laakiin just inuu mataqaana hoobka iska jecel yahay marka waxaa laga yaabaa in marka shaabad lagu dhejiyo qofkii waxaa laga yaaba in la yidhahdo qofkan aan- markii la arko qofkii oo sidii mataqaana qofkan uu u arko inuu qof wanaagsan yahay uu falogreynayo in la yidhahdo oo qofkan baladu haysta ama kan waaya ama marka communityga laga takooro oo cunugii keenayo inuu isagoo dhowaa inuu sii fogaado ama uusan communityga soo dhexgelin oo uu ka qaado een, shaki uu ka qaado ah inuusan mataqaanaaba kaba tirsaneenba
waa gartay eh, waxaad tiri gaab baa u dhexeeya ama farqi ama kala duwanaansho waalidiinta iyo dhalinyarada Eh, maxaa keenaya ma luqad la-aanta keenaysa ma dhaqankii soomaalida keenaya maxaa ugu wacan baa isleedahay gaabkaas aad sheegtay aniga waxaan dhihi karaa gaabka uu- waxa ugu wacan waxa weeye dhalinyaradii een, waxay la haystaan qaabka xaggan nolosha ay tahay waalidiintiina waxay haystaan een, wadankii qaabkii noloshiisa ay tahay marka xaggaas waxaa keenaya gaabkii inaa isfahan la-aan ah waxaa kaloo ku xigta luuqadii as waa luuqadii aa ku xigta oo een, maxaa la yidhahdaa m- qofkii waalidka ahaa laftarkiisii een, asagoo luuqadii si fiican u fahmeen waxaa laga yaabaa inuu qofkii een, dhalinyarada luuqadii kula hadlo ama een, ingiriiska uu isticmaalo si een, hadhowt waxaa imaanaya qofkan luuqadii soomaaligana wuu ka tegay ingiriiskan jajabanoo lagula hadlayana waxna ma ku fahmin marka xaggaa gaab badan baa imaanayo waxaa kaloo imaanayo sida wax laiskugu sheego hadda way ka duwan tahay een, oo back in soomaaliya een, in cunuga lagu qayliyo ama lala dagaalo ama inuu la cayriyo ama waxaas laakiin xaggan saas maaha wax walbuu ka duwan yahay waxa weeye cunuga in si saaxiib dhow lala noqdo waxyaabaha markaas uu asagu rabana een, lala fadhiiso oo loo sheego oo si wanaagsan wax loogu sheego waxyaabo badan waa arkay dhalinyarada ku saabsan oo een, maxaa la yidhahdaa markaad si qeelo wax ugu sheegtid iyo markaad si fiican ugu sheegtid oo een, aqliyan ah waxaa aad u saameyn badan markaad si aqliyana oo saaxiibtinima ugu sheegtid cunuga open buu kuu noqonayaa wuu kuu furfurmayaa waxyaabo badan oo markaas adiga kaa qarsoonaa buu kuu sheegayaa xataa waa gartay eh, ma ma jiraa taageero matalan dhanka dowladoo kale eh, victoria dowladeedoo kale adeegyo ayna ka caawiyaan siyaalo ayna caawiyaan ama dowlad federaal ama midda gobolka ha noqoto
Een, runtii een, ase amse ahaan wax governmentiga dhaqaale naga soo gala ma jiro Een, waxa communityga ay um, donate garayaan een, buu ku socdaa Een, laakiin way jirtaa si aan iskula shaqeyno markaan programyo sameyneyno eventyo markaan sameyneyno way waa isla shaqeynaa victorian police oo kale waynana caawiyaan oo markaa eventi iyo program aan sameyneyno oo kale een, way yimaadaan een, way nala qayb qaataan qaabka aan sameyneyno laakiin ma jiraan wax kale oo dhaqaale xag financial ahaana in ay nagu een, nagu caawiyaan een, governmentiga waa garta tan ugu dambeysa guud ahaan jaaliyadda melbourne degan ee re- ee australia degan oo jaaliyad ballaaran oo qeyb aad ka tahay oo aad la shaqaysid hal shay oo aad ku ammaani lahayd iyo hal shay oo aad aad ugu dhaliili lahayd oo aad is- rabi lahayd inay wax ka bedelaan anugu runtii waxaan dhihi lahaa eh, midda ugu horeyso aan aan fikrad ahaan ugu soo jeedinayo no dhaliil maaha laakiin fikrad ahaan oo ah in dhalinyarada fursadda la siiyo in dhalinyaradii loo arka inay yihiin dhalinyaradii berito meesha maamuli lahaa ama en, u hari lahaaba en, all the centro programmadaha and everything En, marka in loo arko inay yihiin dhalinyaradii berito oo fursad ayaga la siiyo loo ogaado En, tan kaloo anigaan en, kaloo usoo jeedin laha waxa waaye in dhalinyaradii aanan la dadsiinin oo la ceerin ama qaabka markaas uu yahan lagu ceerin laakiin si ka duwan sidaas in dhalinyaradii loo soo dhoweeyo oo en, maadaama bey-ada ay ku nool yihiin qofkii uu ka awood badan yahay uu qof aad u- dhalinyarada int- most inta badan waa dad wanaagsan waaye laakiin bey-ada ay ku nool yihiin waxoogaa ka awood badan marka waa inaasan bey-adii loo heelinaya waa in wiilkii loo heeliyaa ama dhalinyaradii loo heeliyaayo ayagkii lasoo dhoweeyaa instead of bey-adii lagu dari lahaa
maxaa ku ammaani lahay Um, waxaan ku Shaqeyd.
ammaanayaa to be honest aan maadaama aniga amsa aan la shaqeeyo managementiga amsa aad iyo aad bay waxaa u go-an tahay inay communityga and especially youthka inay fursad siiyaan inay youthku mataqaanaa meesha ay ka muuqdaan ayagu ay programmada dhan raangareeyaan marka waxaan ku ammaan lahaa fursaddaas ay youthka siiyeen iyo sida dhow ay noola shaqeeyaan En, xalay hadda waxaa soo xirmay program conference weyn oo laba en, culimo ay nin- nin sheikha oo ak- a- america nooga yimaaday iyo nin dhalinyara oo ahaan jiray eustobia maxaa la dhahaa en, gangisto drug dealer buu ahaa um, non muslim oo ahaa wuu muslimay en, u k nooga yimaaday dhalinyaradii waa lasoo buuxiyey maasha allah en, en, last saturday friday saturday sunday ahead oo xalay soo gabagabooday En, marka fursadaas oo ay dhalinyarada la siiyey daraaddeed ba waxa u qabsoontay programkaas oo dhalinyaro badan badan ay meesha iskugu yimaadeen oo ay ka qayb qaateen En, haddaan in yara ku daro fursadaas dhalinyarada la siiyey waxay kos- sameysay wanaagga ay sameysay wiil dhalinyaro wuxuu igu yidhaahday yasac laba sano ka hor kasinkeyga my own kasin aan weligeyga arkin laba sano ka hor igu dambeysa aragiisa En, xalaa isla joognay masaajidka soo dis shaqo waxay keenaysaa w- in dhalinyarada dhan isku yimaadeen inuu dhalinyarada dhan soo xirmaan waxa keenayo qofkan meesha uu ku jiray qof already ka soo baxay marka uu maqlo wuxuu rabaa inuu dhegeysto because point asaga haystayba waa laga taabanaya oo laga hadlaya marka wax badanaa soo jeedayso marka fursadan ay siiyeen waa aad iyo aad waa ugu ammaanayaa En, as a community ahaanna en, way nala shaqeeyaan runtii ayakana aad iyo aad baa u ammaanayaa especially waxaan kaloo ammaanayaa um, en, tala wadaag oo ah um, organisation um, ko- isku yimaaday waalidiin isku yimaaday ah ayagana runtii wayna la shaqeeyaan wixii talooyin iyo waxay u arkaan inay mataqaanaa ugu daraan wayna siiyaan ayagana si aad iyo aadaan uga mahadnaqaya xaggan
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali